magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buug ka hadlaya taariikhda ciyaaraha soomaaliyeed kaasi uu qoray xildhibaan xuseen maxamed haadi munaasabada lagu soo bandhigaya buuggan waxaa ka qayb galay xildhibaano wasiiro iyo mas-uuliyiin kale xildhibaan xuseen maxamed haadi oo qoray buuggan ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay buuggan ujeeddada u weyne buuggan runtii haddaan maarata maxeeda ka faalloodo buuggan waxaan ugu talagalay inuu akhristaha maarata maxeeda siiyo aqoon fiican oo uu ku fahmo taariikhda dhabta ah ee isboortiga soomaaliyeed waxaan ka cudur daaranaya markaa in haliyadii aanay dhammaan ku wada dhannayn oo kolley maarata maxeeda ay qaar badan ka maqnaan doonaan laakiin intii dadaalkayga ahaa intaan anigu noolaayn arkay aan joogay wixii aan soo ururiyey inkastoo intoodii badnayd ay ku baaba'day dagaalkii maarata maxeeda sokeeye oo alaabtaasoo dhan ay maarata maxeeda ay naga baxday inaanay sahlanayn haddana mataqaana maxeeda markaa taariikh aad ururinayso inaad maarata maxeeda si sahlan inaad wax ku hesho waxaa markaa waddankeenna haddaad xasuusataan taariikhdeenna sportsku qiimaha aad waxay u lahayd iyadoo dee aad ogtahay in kontonkii wixii ka soo bilaabmay waqtigiiska mataqaana maxeeda mustacmaradu ay socotay laakiin haddana ay gashay mataqaana maxeeda halgankii xorriyadda xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey qoritaanka buuggan iyagoo sheegay inuu muhiim u yahay ciyaartoyda soomaaliyeed aabba ka mid a aabbayaasha isboortiga soomaaliyeed rofeor maxamed xuseen hadi oo xildhibaan heer qarana oo fursaddan na siiyey waad ku mahadsan tahay baaba'aadaana kaaga mahad celinaynaa laakiin buuggan wuxuu ka sheekeynayaa sida ka muuqato kunsaaaboqolkontonki ilaa iyo sagaashankii runtii waxaa ka dhiman waxyaabo tiro badanaa ka dhiman sanooyin badanaa ka dhiman maybe taariikhda lama soo wada koobi karo laakiin wuxuu buddhig u noqonaya ama saldhig u noqonayaa in isboortiga soomaaliyeed wax laga waxaan rajaynaynaa buuggan inuu noqdo base laga ambaqaado in buugo kale ay soo baxaan oo taariikhda soomaaliya ay reference u noqdaan in kuwo kalena la helo oo taariikhda soomaaliya oo sida saaxiibkii hadda uu ka dhawaajiyey loo helo matxaf buugtaas la geeyo oo taariikhda in la helo waa wax muhiima dad badan oo isboorti ka soo shaqeeyey yaa jooga magaalada ama dalka ku nool ama baaskeeda ama orada ha noqdaan ama maxaa gabdha ha noqdaan oo dalka jooga aan weli imaan iyadana waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in la aruuriyo inta ka nool in isboortiga uu noqdo weji nooc walba buuggan ka hadlaya taariikhda ciyaaraha soomaaliyeed ayaa muhiim u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ciyaartooyda dalka